Maamulka Isbitaalka Guud ee Degmada Garowe ayaa qabtay munaasabad lagu daahfuray adeegyo cusub oo lagu soo kordhiyay isbitaalka kaasoo ay inta badan iska kaashadeen Wasaaradda Caafimaadka Puntland iyo hay'adda MSI oo u qaabilsan barnaamijka Damal Caafimaadka. Qaybahan cusub ee lagu soo kordhiyay Isbitaalka Guud ee Degmada Garowe ayaa waxaa ka mid ah qaybta fiisioterabiyada, indhaha, ilkaha iyo weliba qalliimada gaarka ah sida kelyaha. Maamulaha guud ee Isbitaalka Garowe Hodan Shire iyo Yuusuf Qorane oo ka socday Wasaaradda Caafimaadka ayaa si wadajir ah uga warbixiyay qaybahan cusub ee lagu soo kordhiyay isbitaalka.
maanta halkan waxaa iskugu imaanay waxa weeye waxaa la soo kordhiyey oo isbitaalka een, maalmahan dhaweyto lagu soo biiriyey qaybta een, een, een, ah dentalka ah oo ilkaha loogu talagalay in lagu sameeyo lagu buuxiyo laguna saaro laguna een, een, nadiifiyo ilkaha caddaan looga dhigo iyo qaybta fiisoterabiga ah oo loogu talagalay in dadka jajaban oo qofka xabada ku dhacday oo kaleeto ama qofkii jaban iyo dadka neurology systemka een, ay wax ka gaareen ama nerve damage ku dhacay een, waxaa jooga gabar dhallinyaro ah oo aad khibradeeda u wanaagsan tahay gabadhaas oo aan ka faa'iideysan doono een, xirfadeeda insha allah waxaa kaloo lagu soo biiriyey dhakhtarka indhaha qali doona insha allah daweyn doona een, een, baaritaan fiicanna u sameyn doona iyadoo lagu soo kordhiyey qalab cusub qalabkaasoo wax badan inaga anfacaya sidii loo ogaan lahaa qalbada qaybtooda aan puntland oolin uu ka mid yahay bareesharka qofka een, een, een, een, indhaha galkoomada qaba oo awal hore dalka dibaddiisa loo qaadi jiray iyadoo aan la ogaan jirin intuu la eg yahay cabirkiisa taasoo noo fududaysay in la ogaado waxaa hawshaasoo dhan gabagabadeedii keenay soo abaabulay qalabkana soo iibiyey waa b s i aaday ugu mahadsan yihiin siday ugu heelan yihiin inay dadkooda iyo dalkooda wax u qabtaan maanta halkan waxaan iskugu imaan inaan eh, dahafur sameyno oo qeybaha kala duwan oo saddexda qeybood ay sheegtay eh, agaasimaha isbitaalka doctor hodan oo ku soo kordhinay isbitaalka oo programka lagu soo kordhiyeyna uu- bada- programka howlahan keenan ay tahay damal caafimaad oo b s i ay masalayso Een, waxaan leenahay bulshada inay ka faa'iidaysato een, qeybahaas kala duwan oo sida hadda physiotherapy-ga iyo dentalka iyo aygaba een, oo aad iyo aad loogu baahnaa Een, waxaa kaloon meeshan een, sidaad u aragteenba keenay eh, qalab oo casri ah oo tayaysan oona leenahay eh, bulshada eh, reer nugaale oo dhan baa ka faa'iidaysanayso Een, marka een, waxaa kaloon leenahay een, physiotherapy-ga iyo aad iyo aad baa loogu baahnaa Sh- eh, p s i iyo damal caafimaad iyadoo ade- adeegaasitu waxay ka caawisaa een, shaqaalaha mishaarkooda iyo qalabkaa la keenay iyo departmentkaasitu siday ku shaqayn lahayd marka een, waxaan leenahay haddee fursad weeye in laga faa'iidaysto Adeegyadan caafimaad ee lagu soo kordhiyay isbitaalka guud ee degmada Garowe ayaa waxaa baahi badan u qabay bulshada ku nool degmadaasi.